puntland ayaa sheegtay in ciddii diida qaadashada lacagta shilinka soomaaliga tilaabo cad laga qaadi doono ganacsatada ku dhaqan deegaanada puntland iyo shacabka ayaa dhowr jeer iskaga horyimid isticmaalkii qaadashada lacagta shilinka soomaaliga warkan waxaa garowe kasoo diray cumar maxamed soomane
mas-uuliyiinta maamulka gobolka nogaalkan degmada garowe saraakiisha ciidamada iyo xubno ka socday bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda puntland ayaa maanta magaalada garowe waxay kulan gaara ay kula yeesheen guddiyo ka socday ganacsatada magaalada garowe ujeedada ugu weyn ee xubnahan ay isugu yimaadeen gudaha caasimada waxaa lagu sheegay inay tahay sidii ay uga xaajoon lahaayeen dhibaatooyin beryahan ka taagan isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe iyo ganacsatada ku dhaqan deegaanada puntland ayaa iyagu waxaa soo kala dhex gashay isfahamwaa ka dhexeeya isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga taasi oo laba loo kala saarayo lacagta shilinka islamarkaana ay ku adkaatay dadka danta yar inay iibsadaan waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha aadanaha xiliyaha la dagaalanka argagixisada muqaabaraadka iyo burqadka jenaraal muxiyidiin axmed muuse oo dadweynaha kula hadlayay gudaha suuqa in jira oo dhibka isticmaalka lacagta shilinka ay ka taagan tahay waxa uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii diida isticmaalka lacagtaasi haddaba arrimahaasi oo dhan si loogu guurgalo xal waarana looga gaaro xarunta maamulka gobolka waxaa kulan uu ku dhex maray guddiyada ganacsatada maamulka gobolka saraakiisha ciidamada kan degmada garowe iyo mas-uuliyiin ka socotay bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi kasoo baxay waxaa saxaafada la wadaagay guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne waxna uu sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto cidiiso ciddii lagu helo inay diido lacagtaasi shilinka soomaaliga waxaana ganacsatada uu faray in aysan diidi karin isticmaalka lacagtaasi sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda waxay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan ganacsatada lacagaha faasida kasoo qaada deegaanada koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya taasi oo sheege sheegtay in lacagta laga keeno koonfurta dalka ay saameyn ku yeelatay sicir bararka iyo dhibaatooyinka lacagta la kala saarayo ee xilligan gudaha puntland ka taagan